su-aalaha sheekha caawa diin doono waxaa ugu horeeya sheekh waxaa ila jooga wiil agoon ah oo aan daryeelo waxbarashadana aan ka bixiyo marka waxaa lacag u soo diray mid ka mid ah xigtadiisa ama qaraabadiisa lacagtaa sheekh ma ku dari karaa lacagtayda lacagtaa ku dari karaa lacagtayda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أقونك سأل سعطان wuxuu ka mid yahay dadka muslimiinta qaybahooda oo daciifka ah ilaahi subxaana wa tacaala dadka muslimiinta kuwooda daciifka ah tixgelin gaar ah ayuu siiyey awaamir gaar ah ayaa laga soo saaray oo dadka muslimiinta lagula hadlahayo in dadka noocaasa la iska ilaaliyo oo aad iyo aad loo tixgeliyo waxaa ka mid a aayadaha ilaahay subxaana watacala uu kaga hadlayo arrinka agoonka aayadda uu ku leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama ulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saxiira kuwa cunahaya xoolaha agoonta si dulmi ah naar bay cunahayaan naar bayna geli doonaan marka markii aayaddaani soo degtay waxaa dhacday inay saxaabadu ay baqeen oo dadkii agoonta ahaa oo la noolaa ay aad iyo aad uga baqeen ladhaqankooda iyo wax kudarsigooda markaas ayay waa weel duween weel gaar ah ayay bilaabeen inay wax ku siiyaan cuntada iyo cabitaanka wax noocaas oo kalea way karantiileen ayagoo ka baqahaya in dambe ka soo gaaro marka markay arrinkaas uu dhacay bay nebigu sallallahu calayh wasallam u yimaadeen ayagoo ka cabanaya arrinka noocaasa oo dhahaya yaa rasuulallah annaga iyo agoontii isku dhibannahay maxaan samaynaa marka ilaahay subxaana wa tacaala baa ka jawaabay ويسألون عن اليتامى قل إصلاح لهم خير waxay ku weydiinayaan nabiga sal alla alay wasalam aqoontay ku weydiinayaan xaalkooda iyo say ula dhaqmahayaan ilaahay wuxuu yidhi agoonta awuxooda loo hagaajiyo si gaar ah ayaa khayr badan wain tukhaaliuuhum haddii laakiin wax lagu darsado fa ikhwaanukum walaalihin weey marka qofkii agoon gacanta ku haya oo markaa asagu lacagtiisa ka masruufahaya hadda fadli gaara ayuu leeyahay nabi sal lay sl xadiis buu ku yidhi ana wa kaafiru lyatiimi fi ljannati kahatayn wuxuu aniga iyo qofka agoonka ah qofka kafaalo qaada jannadaa saas baan ku nahay buu yidhi nabi sal lay wasalam saas baan ku nahay haddii marka qofka asaga oo su-aashana weydiinayaa haddii agoonka asaga ah uu asagu kafaalo qaado oo waxa loo soo diray aysan ku filnayn oo asagu dhaqaalihiisii waxbarashadiisii caafimaadkiisa uu bixinayo waxa loo soo diraana ay intaas ka yar yihiin hadda asagaaba ajar iska leh laakiin haddii waxa la soo dira ay badan yihiin oo masaariiftiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa ay ka badan yihiin waxaa fiican in wixii masaariifta ee nolosha ah ee dadka loogu daro wixii u hari karana xoogaa meel loo dhigo si mustaqbalkiisa iyo noloshiisa kale ugu dabarto marka qofka asagaa oo su-aasha weydiinaya haddii qofkaas waxa loo soo diraay ay wax badan yihiin oo noloshiisa ka badan waxay noloshiisa u baahan tahay aan cidda ugu dar wixii u soo hari karana meel gaara u dhig midaas baa loo baahan yahay dhibaatana ma laha marka in wax lagu darto wax lala cuno ciddii wax la cuno ama kafaalaqaadkaaga ha ahaato ama asaga xoolahiisa wax lagu daray ha noqoto laakiin wixii oo dhan ayagoo qaar maartay kala dhigmi kara oo ninkaan xoolo dhigmi karaan in wixii kulli la gubo oo bujikada lagu daadiyaa arrinkaasi sax maaha marka qofka noocaasa waxaa looga baahan yahay dee asaas garanaye inuu wixiisa dib ugu noqdo ilaah subxaana watacaala waa si aayadda ku lahaa wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix qofka muslixa ah oo danta wanaagsan wada oo agoonka daryeelahaya oo aan khiyaanaynin iyo ninka xoogaa wax qarsanhaya oo maaragtay ilaah subxana watacaala wuu kala yaqaanaa marka ilaahay baa kuu jeeda oo arrinkaagii qalbigaaga la socdee wixii ninka u hari lahaa oo meel u dhigi mayana meel u dhig wixii masaariiftiisa ahna qoyska ugu dar wabilaahi towfiiq
isqaxinta oo qofku isqaxiyo
بسم الله الرحمن الرحيم سنة سعطان isqarxintu waa wax gadaal ka yimid wax hore u jiri jiray oo wakhtigii salafka iyo ummadihii hore ay yaqaaneen ma aha waxaa la aqoon jiray waayihii hore qof geesi ah oo cadow dhex gala oo markaas asna wax ka dila asna la dilo waa la aqoon jiray laakiin qof asagu naftiisa dilahaya asagoos odhanaya cadowga waxgaarsii arrinkaas arrin cusub weeye waxaa lagu magacaabaa naazila waa arrin soo cusboonaatay arrimaha noocan oo kalea soo cusboonaadana dadka culummada oo wakhtiga jooga oo ahlu ijtihaadka ah ayaa ka jawaaba markay diinta iyo nusuusta ay fiiriyaan arrinka noocaana markay culummadu ka hadleen culummada waaweynka oo ahluijtihaadka oo macruufka ah horta wax baneeyey oo maaragtay shuruud la'aan baneeyey ma jiraan waxay u badan yihiin inay diidaan sababtoo ah waxaa weye qofka muslimka ah naftiisu xurmay leedahay nafta ilaah baa abuurtay nafta adigu ma lihid ilaah baa abuurtay subxaana wa tacaala siday ku baxaysana isaga ayaa xadidahaye adigu xadidi maysa laguma ogola marka sidii ilaahi tacaala xadiday inay ku baxdo naftu ayaa loo baahan yahay marka aayadada qur-aanka iyo axaadiis nabigu sal alla alayh wasalam waxay caddaynayaan in qofku uu naftiisa uu ilaashado qaala tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina waxaa leeya hadilina naftaada hadilin maxaa yeelay naftu ra'sulmaalkii weeye cibaadadii iyo khayrkii wixii la samayn lahaa oo maalinta aakhiro lala shirtegi lahaa naftaasuu kugu jirtaa ayaa laga kasbadaa mar hadday naftu baxdo shaqadii waa kaa istaagaysaa marka nafta waxaa la leeyahay hadilina qofkii marka naftiisa dila axaadiistu aad bay uga dayrisay waxayna ku magacaawday inuu kabiiro la yimid inuu naarta galahayo inuu naarta isku maarta lagu cadaabahayo xadiid baa waman qatala nafsahu bishayin cudiba bihi fii naari jahannam bukhaara wariyey qofkii naftiisa wax ku dila wuxuu naftiisa ku dilay ayaa lagu cadaabayaa naarta jahannama xadiid kale wuxuu leeyahay asagoo noo suuradaynaya dadka isdilaa siday sameeyaan waman taraddaa min jabalin faqatala nafsah fahuwa fii naari jahannam yataraddaa fiihi khaalidan mukhalladan fiihi abadan qofkii meel buura iska soo tuura oo naftiisa dila naarta jahannam buu ku shalwanayaa halkaasuu ku dhacahayaa oo kusii shalwanaya kuna waarayaa baa layidhi qofkii sun cabba oo suntaa isku dila suntaasuu jahannamo ku dhex cabbahaya qofkii bir isku muda oo bir isku dila isna sidoo kale weeye marka waxaan laga faa'idaysanayaa axaadiista ayada ah qofku inuu naftiisa dila waa mamnuuc waa kabiira min alkabaa'ir ee khuluud jahannamo ayayba keenaysaa walidaalika saxaabadu aaday uga baqi jireen in qofku naftiisa dilo xataa jihaadka aad u baqi jireen qisaa dhacday nin la oran jiray caamir ibn akwa sida bukhaari warinaayo ayaa duulaankii khaybar nin yahuudi ah ayaa iska hor yimaadeen ninkii ayuu wuxuu damcay inuu seeftiisa ku dhufto seeftii baa asaa ku soo noqotay markaasay jilibka kaga dhacday qarjaf ninkii saxaabiga ahaa nabarkii u waday gaalka ayuu isku dhuftay waana ku dhafbaxay marka saxaabadii kale ayaa xoogaa shakiyey qaar baa ku sheekaystay ninkii hebel ahaa isagaa isdilay oo naar buu galahayaayo camalkiisii ayaa hoobtay wiilkii ayeerkiisu ahaa oo la oran jiray salaam akwa ayaa murugooday ee nabi sallallahu alayhi wasallam arkay ninkaan xoogaa yaaban fakaraya wuxuu yiri maxaa kugu dhacay wuxuu yiri rasuulullaahi ninka adeerkayga ahaa oo la oran jiray caamir ayaa waxay leeyihiin saxaabadu ninkii waa u dhamaatay oo camalkiisii baa buray oo asagaa isdilay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri maya saas maaha waa beentood buu yiri isma diline ninkaasi mujaahid buu ahaa nabarku u waday gaalka ayaa ku dhacay asagoo iskuma wadin laakiin waa mujaahid ajar fiicanna wuu leeyahay binu sallallahu alayhi wasallam marka ashaciyada waxa ka qaadanaysa siday saxaabadu uga baqi jireen in qofku xataa asagu gacantiisa wax isku gaarsiiyo waxaa kaloo jiray qiso kale ayaan saxiix ah ayadoo la dagaalamahayo ayaa nin ayaa wacdara muujiyey gaaladii buu qarshaf qarshaf qarshaf ka siiyey markii duulaankii laga soo noqday ayaa waxay yidhaaheen saxaabada qaarkood maanta ninkaasoo kale lama arag wacdaraha uu dhigay iyo siduu u dadaalay nabi saas wuxuu ku yidhi ninkaa sheegaysaan ahlu naar weeye waa la yaabay waa loo kaadiyey dagaalkii baa lagu noqday ama duulaankanaa la galay ninkii asaga ah wuu dagaalay wuu dagaalamay ninkii waa la dhaawacay ninkii asaga ah dhaawac la gaarsiiyey ayuu adkaysan waayey markaasuu seeftiisa intuu taagay ayuu isku muday oo ku seexday ilaa ay ka soo baxday dhabarkiisa ninkii wuu dhintay ninkii saxaabiga ah marka oo ninka daba joogay oo lahaa ninkii aan wanaagga samaynayo oo jihaadahaya ayaa naar galahaya bal warkaas soo ogo xaqiiqadiisa ninkaas uu dabagalay uu fiirshay wuxuu arkay ninkii markii la dhaawacay seefta isku dilay markaasuu soo orday wuxuu yiri yaa rasuulallah in rasuul ilaahi ah tahay oo aad saadiq tahay baan ka ahay markhaati maxaa dhacay buu yiri wuxuu yiri ninkii aad sheegaysay oo aad lahayd naar buu geli doonaa oo la yaabanaa ninka oo la yaabanaa ninkii waa dabagalay buu yiri warkii aad sheegaysa ku soo baxay ninkii waa dhaawacay markii la dhaawac adkaysan waayay ayuu isdilay marka waxaan ka wadaa macnaha in qofku uu gacantiisa isku dilaa wax fudud ma aha lamana ogola wax dhici jiray oo hore loo yaqaanana ma aha marka hadda waxaa la samaynaya oo noocaan ihi qofku horta isdilo waa tahay shaki ma laha laakiin qofku isdilahayo odhanaya adna qof kale dil wax sii maro dhahaya arrinka noocaas weeye marka culummadu way diidaan qaarkood waana siday u badan yihiin ragga waaweyn sida ibnibaas oo kale iyo ibnu cuthaymiin oo kale iyo waa diidaan qaarna culummada ka midii way banneeyaan laakiin shuruudo ad adag oy adag tahay in la helo bay ku xidhaan oo ay ka mid tahay amiirka muslimiinta ama amiirka jihaadka wada inuu arrinkaas uu idno inta la daraaseeyo in arrinkaasi maslaxad ay ka imaanayso muuqata waa in la hubiyaa in aysan sababtu ahayn qofka oo naftiisa nacay waa inaysan ahayn waa in hab kale ama wasiilo kale oo cadowga loo dhib gaarsiin karo oo dhibkiisa loo difaaci karo aysan jirinin waa in aysan ka imaanaynin mafsado ka weyn waxaas oo ah shardi markaa fiidhisid maanta lama hayo waxaana u daran oo la arkahayaa qofka waxaan samaynayaahi asagii baa dhimanaya muslimiin fara badan buu maranayaa waxaa laga yaabaa hal gaali iyo laba gaali wax lamida inuu marto qofka muslimkaa mujaahidka looma banaynin inuu cid kale muslim wax gaarsiiyo looma banaynin haddaa adigu socotid oo adigu aad isbiimaynaysid muslimiinta kale maxaa ka rabtaa yaa kuu dirsaday yaa kuu idnay maayagaa ku yidhi noo samee waa kaa yeelaynaaye waxaa la socotaan jihaadku wuxuu ka mid yahay alamru bilmacruuf buu ka mid yahay wanahyi can ilmunkar buu soo gelaya oo xalay aan qaadin darsigeeda shayga noocaas oo kale ahna qofka samaynayaa haddii xataa naftiisa inuu dhibo loo ogolaado marnaba looma ogolaanin inuu cid kale wax gaarsiiyo looma ogolaanin gaar ahaan markii laga fiiriyo soomaaliya waxaa ka dhacaya inay tahay shay aan bannaanayn oo xaaraan ah waa shay iska muuqdaba maxaa yeelay qofka la diilayaa horta inuu yahay gaal lama hubaa laga yaabaa qof la necab yahay ama la iskhilaafay ama la tuhmay ama wax laga sheeg sheegay weey markii asaga la dilana dhowr kaleoo muslimiin masaakiin ah oo meelaha taagtaagnaa ama asaga shaxaad ka rabay ama soo salaamahayey ama ka shaqaynayay meesha uu joogay ayaa ku baaba'ahaya dadka noocaasu la laynhayo yaa kuu idmay naftooda maadaa iskale maadaa abuurtay arrinka noocaasi xaaraan aad u cad weeye qofka sameeyana qiyaame asaga ayaa aan ka jawaabi doona dadka noocaas wuxuu u dilay marka taas waxa weeyaan waxay ku saabsanaa isqarxinta noocaas ah wax bannaan maaha culummada ee xataa baneeyey ama dadka baneeya qaarkood waxay daliishadeen qisadii wiilkii asxaabulkhuduudka bay daliishadeen war qisada daliil uma aha wiilku isma dilin ee waa la dili waxay maalan daliishadeen saxaabi isku tuuray meel gaalada ay ka buuxday oo loo yaqaano xadiiqat lmowt dagaalkii musaylima hadda ninkii muslim ahoo meel gaala ka buxda isku tuuro oo wax ka dila asna la dilaah hadda ninkii asagoo isma dilin waa la dilay marka suurada maanta jirta oo ah qofkoo asagu isdila cidna dad kalena marta suurada noocaasi wax horay ummadda u soo maray ma aha culammada mucaasiriinta ahna intooda waaweyn way diideen inta banaysaana shuruudda noocaasa bay u dejiyeen shuruuddaana shuruu maanta la helahayo oo mutawafira ma aha arrin mafsado ah weeye dad kalaa ku baaba'ahaya maslaxad ma aha cid idantay oo waxaan ogolaatay oo daraasaysay oo ummadda muslimiintaahi ay u ogolaadeen ma aha waddan muslim dhexdiisa in lagu sameeyana kaba sii daranba wabilaahi tawfiiq
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك سؤال صديحات شيخ السلام محمد قصر جهاد باب جماعة الله عليك
بسم الله الرحمن الرحيم runtii su-aasha waxa keenay waxaa weye muslimiintii ayaa ayaa aada iyo aad wax uga qasmeen sidaa la socotaan jihaadku waa cibaado waxa cibaadad ahna diinta ayaa looga dambeeyaa sida adigu aad rabtid ma ahaanayso waxaa aada iyo aad ula socotaan dadka muslimiinta ahi salaada waa ku dadaalaan salaada maxaa shuruudah maxaa arkaan ah maxaa hay-aad ah waa lagu dadaalaa ilaa ansixiyo laakiin jihaad marka la samaynayo in qofku uu iska sameeya un ayaa iska badan oo qofku uu yidhaaho maadaama aan gaal la dagaalamahayo ama qof anigu aan gaalaysiiyey la dagaalamahayo way iska soconaysaa ama uu leeyahay maadaama aniga ay niyaddaydu fiican tahayna ayadana way iska soconaysaa war sidaa la socotaan cibaadada maqbuulka ahi niyad fiican keliya shardi ma ahane waxaa shardi ah almutaabaca in wadadii nebiga sal ly salam iyo salafa saalixa in la raacsan yahay waa laga maarmaan marka qofka dhahaya ama u malaynaya maadaama ay niyadiisu fiican tahay in wax kasta u fiican yihiin qofkaasi waa khaldan yahay tan kale waxaa wey marka jihaadka saa la socotaan waa cibaado laakiin cibaado cajiiba weeyo cibaadada waktigay waajibayso iyo siday u waajibayso iyo sida loo samayn hayo cidda xukunta waa cidee saa la socotaan salaada markay gelayso yaa xukuma anigu ma xukumo hadna ma xukuntid wakti mucayana socodka qoraxda iyo habeenka socodkiisa ayaa keenaya bisha ramadaan markay gelayso waa bil dhalata adna lagaa sugi mahayo ana laga sugi mahayo laakiin tow jihaadka horta asagu see u dhashaa jihaadku see u dhashaa ma qorax meel istaagtaa man bil yani dhalataybaa muxuu yahay jihaadku midda waa in la fahmaa jihaadku wuxuu ku jiraa waxa loo yaqaano asiyaasa sharciya maamulka muslimiinta ayuu qayb ka yahay marka cidda dhalinaysa oo joojinaysa oo idmaysa oo xadidaysa makaankiisa iyo zamaankiisa iyo cidda lagu samaynhayo ciddaasi qoraxna maaha dayacna maahane maamulka muslimiinta weeye ijtihaadkooda iyo ra'yigooda ayuu ku xiran yahay dadka muslimiinta maamulkooduna ama waa maamulkooda weyn oo madaxdooda ah ama kuwa loo yaqaano ahlulxalli waalcaqdi weeye marka qof asagu ay si ula muuqatay ama koox ayagu wax isla arkay ummadda ma hogaamin karaan waxa ay sheegaana muctabar ma aha maxaa yeelay madaxda muslimiinta ahlulxalli waalcaqdi ma aha shaqadan shaqadoodii ma aha loomana ogola waxay yani ka yimaada ficilkoodana ayaga mas-uulka ah maxaa yeelay ummaddu cidda ummadda isticmaali karta warka ha loo fiirsado war jihaadku macnihiisu waxaa weeye ummadda oo dagaal la geliyo ummadda oo dhiiggeeda la isticmaalo ummadda oo xoolahooda la isticmaalo ummadda oo qax soo gaaro ummadda oo bubur soo gaaro weeye ummadda intaas loo isticmaalo yaa xaq u leh saa la socotaan qofka muslimkaa maalkiisa u gaarka ah ma laga qaadan karaa لكما تعلمك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه قفل مسلم كحوله سحلال معه إنه أصوك وقل هذا معه marka hadii xoolihiisa lagu diiday talow dhiigiisa mana isticmaali kara lama isticmaali karo waa hal qof ummada oo dhan dhiigooda ka waran xoolahooda ka waran hantidooda ka waran qofka isticmaalaya ummadda marka yaa isticmaali kara dhiiggeeda maalkeeda xoolaheeda hantideeda oo jihaad gelin kara ummadda waxaa jihaad gelin kara oo maalkeeda iyo mustaqbalkeeda lagu aamini karaa waa nebi ilaahay soo diray weeye oo ilaahayna amray inaan raacno dabagala nafta u hura maalka siiya meeshuu idin amro ku shuba waxabi maayaan iyo dad madaxahoo muslimiintu ay doorteen oo laysla gartay oo ummadda muslimiinta ah mustaqbalkeeda iyo maalkeeda iyo diinteeda lagu ammaanaystay oo meeshii ay noo tilmaamaan ayadana loo dulqaadanayo lagu adeecahayo wixii ka yimaadana laysku ogyahay inta wixii ka soo haray inay ummadda isticmaalaan inay maalkeeda isticmaalaan inay nafteeda isticmaalaan xaaraan wey saa la socotaan tasarufka in wax la isticmaalaayo waa laba qaybood qofka oo wuxuu leeyahay isticmaala qofka oo wax cid kale leedahay isticmaala waxaa leedahoo la isticmaalaayo hadda waxaaga wey inkastoo axkaam ay leedahay laakiin qof kale wixiisa oo lagu maamulo oo aad tidhaahdo xoolahaagan kuu maamulayay ayaa keen naftaadaan rabaaye meeshaan gal oo ku shub aad tidhaahid waxaa loo yaqaanaa atasarrufu lilkhayr ama atasarufu can ilkhayr qofka kale oo wax loo maamulahayo waxaa su-aashu tahay cidda la maamulaa waa ciddee عند لما أمر وحاوي وحلو يقانو المحجور عليه ذاتك للشري ذاتك تصرفك لغا ممنوعي سيدا علوك ير سيدا أغونك سيدا سفيها سيدا مجنونك ذاتك نوع عاسر حوله هذا ولغا مصروفها يا ولغا مامورها يا ولغا تلمها يا ummadu marka ma majnuun baa ummadu ma sufahada ummadu kulli ma aqoon baa ummadu kulli ma caruur baa ummada in la adeego dhiigeeda la isticmaalo xoolo la isticmaalo xagee laga keenay idin la-aantooda haddaadan nebi ahayn ummaduna aysan kuu dhiiban taladeeda xoolahaaga keliya isticmaal adoo axkaamta raacaya marka midda waxa weeye muqaddimo weey waxa ula jeedaa marka marka jihaad la samaynayo jihaadka axkaamta sida ay noogu sheegayso waxa weeyaan waa in lala dagaalamo gaalo muxaaribiina liiclaa'i kelimati illaah ayadoo ilaah subxaana kelimadiisa la kor yeelahayo in lala dagaalamo gaalo weeye قتال الكفار المحاربين لإعلاء كلمة الله هذه شرط كم إذا لواي شروطها وحا جهاد ما قتال الكفار هذو قتال المسلمين نقضى جهاد ما قتال الكفار المحاربين بالغير هذا المحاربين عن جهاد ما قتال الكفار المحاربين لإعلاء كلمة الله هذا ولا جيدين في جهاد ما marka xaan wax ka dhacaya maanta waxa weeye wax loola jeedo iclaa'i kelimatillaahi ama ay ka soconayso ma ahane wax dan kale laga leeyahay weeye ama waxaa loola jeedaa dad iskhilaafoo isdagaalamaya weeye dad iskhilaafoo isdagaalamahayaani jihaad ma ahane inay isdaayaan ayaa anagu koo talinay muslimiintu isdagaalamaana jihaad ma aha waxaa isdagaalamayaahay ama waa laba dowloo muslimiin ah war isdaaya ama waa laba daa'ifoo muslimiin ah war isdaaya ama waa daa'ifo iyo dowlad muslim ah war isdaaya marka muslimiin isdagaasha meesha u qaadidba baraka ma laha khayrna ma laha dhibaatuu keenayaa dhibka uu keenahayana waxa maanta ay soomaalida haysta weeye axaadiistaana sheegtay hadday muslimiintu isdagaalaan ayaga oo tanaasuc iyo khilaaf iyo nafjeclaysi iyo anaa kaa fiican iyo anaa kaa mudan laisleeyahay waa sifada keenaysa in gaaladu ay ayna qabsadaan bay keenaysaa axaadiistaa sheegtay inay gaaladu timaado na qabsato na maamusho waxa keenay waxa weeye annagoo isdagaalaa keenaysa marka haddii aan soo dabsho waxaa weeye in waxa ka socda maanta iyo xamar ka socdaa jihaad ma sababtoo ah shuruudii jihaadka tacriifkii jihaadka ma laha kow yaa idmay أهل الحل والعقد ما إذمين علماء ما إذن تي ذاتك علمي لها سياسة يقاني عسكرية يقاني ما يسكو يمادين قرآن مدح المسلمين تقارتين مياه قرآن أهل الحل والعقد إيقارين مياه معها أوكي محال لغا ديفة هي وحال لغا ديفة وهذا مصلحة ما جرت قال ما يشوفتها oo burundis la yiraaho ama ugaandhees la yiraaho ayaa waxa lagu tuurtuuray waa la tuuray wayna baabaasheen waa lagu ceshay wayna baabaasheen waa la saddexeeyey wayna baabaasheen hadda mar ma iska wadaaya sayid fakara maaha waxaa ka maqan maskaxdeena ay diintuna baraysaa waa nabiyahow jihaadku waa wasiilo waxbaa lagu gaaraaye salaadoo kale ma aha salaad waxa weeye ayada sideedaa loo rabaa sideedaa loo rabaa afar ragco oo duhur ah afar casar ah afar cishaa saddex maqrib ah laba subaxa sidaa u samee laakiin jihaadka markaad samaynaysid waa in waxa loo jideeyey ay ka dhex muuqdaan baa la rabaa maxaa loo jideeyey ciziga muslimiinta waxaa loo jideeyey sharafta muslimiinta waxaa loo jideeyey diintooda fidiyo waxaa loo jideeyey diintooda difaacda markastoo wax la sameeyo in mirihii la helo weeye laakiin waxa la iska samaynayo oo aan mirihii keenaynin bal dhibaato keenahaya in dib loogu noqdo weeye marka arrinkaas marka dhankaan laga fiirsana jihaad ma aha walidaalika annagu waxaan soo jeedinay in arrinka la joojiyo in muslimiinta la dhaqaaleeyo in ummadda dhiiggeeda la dhaqaaleeyo la dhaqaaleeyo xoolaheeda la dhaqaaleeyo maalkeeda wixii dhibaato aho jirana waa la xallin karaa waxay yidhaaheen gaalaa joogta oo afrikaan ah waxaan ku nidhi gaalada joogta afrikaanka ahi inay baxaan annaga nagu xihan tahay khilaafkeennaa keenay buuqeennaa keenay ishaysigeennaa keenay annagu intaan ka kaaftoonno aan niraaho haddaa annaga noo danaynayseenna waa laydinka maarma haddaa dankala lahaydeenna waa noo tahay inaan ku niraaho waa loo baahnaa marka waxaa weeye asaaska mushkiladdu khilaafkeenna iyo annaga inxiraafkeenna weeye meel kale maaha qul huwa min cinda anfusikum annagaa keenayna kuwa jooga annagaa ku hayna meesha kuntaa la rabaa kuwa lale waa imaanayna kuwa lale waa imaanayaana annagaa keenayna khilaafkeennaa keenaya tanaasuceennaa keenaya annaga xikmad la'aanteena ayaa keenaysa qofka muslimka ahna waxaa lagu yaqaanaa wixii aa keentay oo sababteeda aa leedahay lagama meelmeeraysto ilaah subxaana watacaala nebigiisa iyo saxaabadiisa qadwadii uxud ayuu wuxuu ku yidhi qul huwa min cinda anfusikum baa lagu yidhi xaggiinay ka timid waxa ka dhacay meesha marka hadda gaalo joogta iyo kuwo imaan doonaba annaga siyaasadeenna haldan iyo khilaafkeenna iyo dagaalkeenna ayaa keenahaya inuu keenahayana qur-aankaa sheegay axaadiistaa sheegtay sadaqa allahu warasuulu wallahu aclam
su-aasha saddexaad sheekh maxay ku dhacday in bulshada inay bulshadu la kala safato ama ay kala taageerto wadaadada maanta jooga mararka qaarkood waxaynu maqalnaa iyadoo muxaadarooyin ka qaarkood laga yidhaahdo kuwa innaga maaha kooxdayada maaha ama cid baa soo dirsatay arrintaas maxaad sheekh ka odhan lahayd wallahu aclam
بسم الله هذا مدة سؤال ما هو نوع مشكلة أولية هذا شيء اليوم marka runtii hada mushkiladu waxaa weeye dadka muslimiinta ahi ama ha noqdeen culumo ama ha noqdeen caamo haddii gaara ay soomaali yihiin dhibku waa iska jira dhibka asaga marka oo jira oo laleeyahay culamaa iskhilaaftay ama dadkii maaragtay wadaadada la yidhaahdo ayaa xoogaa ishaysta wax jira weeye wax kastoo jirana xal bay leeyihiin meelay ku dhammaadaan bay leeyihiin marka wixii diin ah oo la isku haysto haddii in lagu maaragtay laiska qanciyo oo laga niqaasho oo laga wada hadlo ayay tahay dariiqadu in la isdicaayadeeyo ama maaragtay laysdhibo ma aha marka arrinka meeshuu ka sahlan yahay annagu horta kama aadnaba haddaan nahay soomaali dhib kastoo jira meeshiisa adag ayaan ka aadinaa war dhibkaa meesha fudud oo laga bixi karo ayaa la xalliyaa ilaahi subxaana watacaala inuu khilaaf dhacayo waa sheegay laakiin khilaafka xalkiisana waa sheegay oo ah xalku waxaa weeye in kitaabka loo noqdo axaadiista loo noqdo culummada ahlu siqada ah ahlu cilmiga ah laga dambeeyo ninka su-aasha weydiiye hadda hadduu asagu culummo haysto annaguna caamadan haysannaa marka see loo kala baxaya annagu waxaan ku haysanaa caamadu culummadii ka dambayn mahayaan culummadii dad baa maaragtay maxaanku yiraa wax ka sheegaya aan ictiraafaynin aan ka dambaynaynin marka haddii caalin ama shiikh aan warkiisa la yeelaynin maxaa ku haysanaysaa waxaa weeye horta midda koowaad culummada horta ha laga dambeeyo markii culummada laga dambeeyo culummadu ayaguna marka wixii dhibaataahoo xaggooda ka imaada ka yimaadaan ayagaa laga raba inay xaliyaan laga rabaa marka cid kasta ee mushkilada qaybta ay ku leedahay inay xaliso ayaa loo baahan yahay dadka caamada ah ama dhallinyarada gaar ahaan inay culummada xurmeeyaan culummada ka dambeeyaan in su-aalaha diinta ah culummada loo soo cesho ayaa loo baahan yahay in culummada laga dambeeya weeye in la yidhaaho culummadu maaragtay maxaanku dhahaa ee shiikhaani gurigiisuu fadhiyaa magaaladiisuu joogaa jihaad ma aadin marka warkiisa la qaadan maayo in la yidhaho waa halab إلهي ليه فاسألوا أهل الذكر ذاتك علمك لأهل السؤال إلهي ما أرن فاسألوا أهل الصلاة لما أرن فاسألوا أهل الصوم لما أرن فاسألوا أهل الجهاد لما أرن آيات جاء تحريفني فاسألوا أهل الذكر أهل الوحي أهل العلم بالوحي أهل العلم بالكتاب والسنة أي أهل السؤال أي أهل الصلاة معها أهل الصوم معها أهل الجهاد معها أهل الصدور معها آيات تأتاق بيننا فاسألوا أهل الذكر مركز أي وحلا ويدينين أنا لقدم بينين ومركز اللي آذي هذا محالو إيه الحياة وبالله سبحانه وتعالى على الرحمن جزاك الله خيرا بارك الله فيك وبعلمك سؤال الشيخ المصطفى وحكما شيخ قفر علي مدري أما عن قفر علي مدري أما عن حكم حكمنا هاي تكذب منك لغاية
waan soo koobnayaa bismillaah horta waxa aan xigtada ama qaraabada sekada waa la siin karaa gaar ahaan haddii ay baahan yihiin qaraabada baahan ayaa ka mudan qofka aan qaraabada ahayn amaa waxaa dhashay ama ciddii ku dhashay oo adiga inaad nafaqaysid ay waajibku ku tahay seke la siin maayo maxay dadka siinaysa nafaqada kugu lahaayeen ayaa kala dhuumanaysa laba waajibna in la foosgeliyo ama la kala dhuunto lama baahna salaadu waa waajib sideeda u samee soonku waa waajib asna samee laakiin haddaad tiraahid soonku iyo salaadii baan isku qasaya haddaad tiraahdo waa isdhex gelinayaa lagaa yeeli maayo marka nafaqada waalidka iyo carruurtaada adeegtay maaragtay ugu tahay waajib nafaqada xaaskaaga adaa lagaa rabaa zakadiina waa lagaa rabaa marka laba waajib oo kala baab ah weeye marka in la baxsho si mid kale loo tuuro lama ogola laakiin qaraabada kale oo aan maarata nafaqada kugu lahayn oo meelahooda jooga oo isku filan ama dhibaatadu ay haysato oo faqrigu ay haysto waa la siin karaa laakiin ciddii nafaqa kugu leh oo nafaqa kaa sugaysa nafaqadoodaa siinaysaa laakiin sakada ku dhuuman maysid wabillahi tawfiiq
سؤال أوضم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك سؤال أوضم الشيخ حديثا ولا لدي كوانيو معاصرة سيدة صلاة الآنسة dhagaysiga heesaha iyo muusikada xanta dadka waxkasheega dadka muslimiinta ah oo arrintaa ay la garaysan waayaan ama ay ka joogi waayaan waajibkii iga saarnaa inaan waxbaha ka celiyo ma gutay oo mayga dhacay mise igama dhicin wallahu aclam
بسم الله جزاك الله خيرا واجبك واجبتي ما هذا أشياء هذا الله هذا شيء وأكوانسي واجبتي واجبك marka in marka ala noolaatid ama aad maaragtay meesha loo noolaa ma dhibaata ma laha xumaatada ay kaa diideen inay ka tagaanna adigu hala wadaagin hadday wax xamanayaan hala xaman haddii ay macsi samaynayaan muusi dhegaysan hala dhegaysanin meesha lagu haya macsida iyo waktiga la hayo macsida ka leexo laakiin gurigu iska ballaaran yahay iska dhex joog wax kaa fiimaayaan laakiin waxaan kuga talinayaa dadka walahaga oo wanaagga kaa diiday lama quustee haka quusanin markay kaa diideenna inay kaa diideen tawalmaadaa u soo waxay kartaa maxay kaaga diideen waxbaa keeni karaa marka waxaa keena inay kaa diideen fiiri mar kale ku celi waalidka u sheeg qaraabada u sheeg culummada u sheeg xataa lacagsi oo qada ka bixi oo maaragta soo dhowee sidii warkaaga lagu qaadan lahaa adaa lagaa rabaa xaqli baa leedahay xiilanayso si uu yeel laakiin waxaa u sheegtay waajibkii waa kaa dhacay in la sii wado lagu dayana dhibaato ma laha inuu kaa dhaca waajib waxaa u daliila qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum muminiinta naftiina mas-uul ka ahaada haddii idinku ahmuusan tihiin qofkii baadiyoobaa dhib idiin geysan maayo marka qofka asagoo hanuunsan oo wanaagga samaynaya oo wanaagga faraya oo xumida reebahaya qof hanuunsan weeye ciddii ka qaadan weydaa ayadaa dhibaatada iskale marka waa guutay waajibkaagii laakiin ha quusanin xiiradii warka lagaaga yeeli lahaana adaa lagaa sugahayaa billahi tawfiiq
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك سؤالها قيبت الكوات تاتي كليهن قيبت لبعض الهدو بيننا ان شاء الله تعالى وحدان الشيخ له علمي سي عمل كيسا يا اول كيسا الله بارك ايو اننا الله ينوافعه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن الله ينبدئه سبق سؤال هذا انه حري وان شاء الله مرتيبه ان وضعنا انه جوابه دكتور احمد حاج عبد الرحمن فليتفضل مشكورا haddaan baraag imaado qof muslima uu leeyahay oo aan barkadii iska furto kana cabo xoolahaygana ka waraabsado arrinkaana ay muddo ka soo wareegtay maantana aan doonayo arrintii inaan xaqii laygu lahaa iska bixiyo sidee u xaq bixi karaa allahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هل baa loo baahanya in la ogaado nebiga waxaa ka sugnaaday salawaat ullahi wasalaamu عalayh laa tamnacuu fadla اlma litamnacuu bihi اlkala biyaha waa in la bixiyaa siba wixii dheeraadkaa ah oo dadka aan biyaha loo diidin ilaa culammada qaarkeed ay leeyihiin biyo dheeraadkaa ah xaq adigu uma lihid waa in la bixiyaa biyaha arinka kan hadda uuna weydiinahayo saa'ilku biyaha qofku haddii isagu uu xiyaado ku suubiyo weeran ku shubto barkad ku shubto ee uu yeesho waa ku milkin karaa laakiin waa inuu bixiyaa waxyaalaha cabitaanka oo kale ah diyaanatan sababtu waxaa la yidhi qolada kale wayamnacuuna almaacuun maacuunka waa diidaan hadda biyaha kaga leh iyo qofka haraadka hayo ayaa kaga leh xoolaha laftigooda waa in la siiyaa oo la mid maahan sida zarciga iyo wixii la halmaala zarciga qaarkiis qaarba waxayn hadduu baaba'ahayo waa in biyaha kadib loo furaa si kastaba ha haatee ninkan waxaan leenahay biyihii aad cabtay iyo xoolihii aad waraabsatay haddii aan ninkii meesha iska lahaa oan kuu dhaafin adiguna mudar aad ahayd oo aad u baahnayd ujrat ilmisl ama wixii markaas u dhigma oo kale u celi maxaa yeelay waxay yidhaahdaan iddiraarku laa yubtilu damaan waa qawaacidda maaragtay ay ka mid tahay qawaacidda fiqiga ah in arrinka loo baahnaadaa ma keenayso in damaankii uu burinayo waxyaalahaas cabitaanka ah oo yaryarka ahna siiba dadka baadiyaha joogaa ha ogolaadeen oo iyaynan dadka ku dhibin biyaha ha bixiyeen maadaama culummo badan oo ka mid yaha ay qabaan in maxaanku idhaahdaa biyaha aan la gadi karin allahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك su-aasha labaad sheekh haddii aan haddii aad qof muslima xamato oo aad tidhaahdo u sheeg kana baqato ee dhibi kaa soo gaadho ma waxaa waajib ah inaad u sheegto wax waliba ka dhacee mise waad ka aamusaysaa allahu aclam
bismi llahi raxmaan raxiim horta marka hore xanka ha la daayo iyo dhibka walaa yaktab bacdukum bacda ilaahay waa inoo diiday xantaas nebigu wuxuu sheegay muflisku waa kuma ninka cayrta ah oo ma lahayn waa ninkii xasanaad la yimaaday laakiin ama qof xantay ama qof dulmiyey ama qof wax ku suufiyey oo xasanaadkiisii baa la qaybinayaa oo dadkii la siinayaa hadday dhammaadaanna sayi-aadkoodii baa loo soo qaadaya arrintaasi waa arrin aad iyo aad u dhib badan nabig waxaa ka sugnaaday inuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa macshara man aamana bilisaani walam yadkhul iliimaanu fii qalbi laa taktaabu lmuslimiin xamanina dadka muslimiinta taa waa mid haddii aad ku dhacday macsiyadii towba loo baahan yahay towbada waxaa ka mid ah taxallul min almadaalim madaalimta in laga baxo ayaa loo baahan yahay arrinkaas hadday keenayso dhib badan oo dhibkii hore oo xanta ahaa wax ka sii daran ay keenayso u sheega aadnisiriya waa u ducaynaysaa oo ilaahay inuu kaa dhaafo adiguna waa ka nadaamoonaysaa wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله في علمك راشا صبيحات شيخ شريعه waxay ka qabtaa in xoolaha laga sunto wajiga ama dhagaha la jeexjeexo ama la dhufaano xoolaha labka ah sida urgida sharciga islaamka wuxuu ka qabaa wallahu aclam
bismi illahi raxmaan raxiim waxa weeye saddex su-aaladood oo isku jira weeye sunnada iyo dhagaha iyo rufaanida midda koowaad weeye oo in loola sunto xoolaha waa bannaan tahay laakiin lagama sunti karo wejiga nebigu arrinkaa waa nahiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bal waa uu lacnaday dadka ka suntahaya xoolaha wejiga ka suntahaya waxaa la leeyahay sunnadu ha ahaato meelahaas maxaanku idhaahdaa xoogga leh oo sida maxaanku idhaahdaa waragga iyo wixii la halmaala dhinacyadaasa laga sunto sida imaam nawowi ay leeyihiin marka sunnada wejigu ma bannaana laakiin in maxaanku idhaahdaa xoolaha la sunto laabas waa lagu kala garanahayaa cid waliba sunnad bay leedahay laiskugu celiyo alif iyo shumay iyo qolada waxbay dhigataa kan kale oo dhagaha ayadana dhagaha waa laga sunti karaa xoolaha waa laga sunti karaa ina laa ba'sa bihi ama ha loo yeelo hayliya sariin ama jacal wixii rabaa ha loo yeelo waxa weeye ayana laa ba'sa bihi waxaa kuu soo haray dhufaanka dhufaanka culimmadu waa isku qabatay ma bannaan yahay mise ma bannaana qola waxay tidhi ma bannaana aslan oo waxaa u daliila xadiidka ibni cabbaas oo bazaar uu wariyey waana xadiis saxiixa nebigu nahaa can iqsaa'i albahaa'imi nahyan shadiida in la dhufaano waa u diiday arrinkaasi laakiin waxaa nabiga ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi annahu daxaa bikabshayni amlaxayni mawdu'ayni oo ayana dhufaanan marka haddaynan dhufaankaasi ayna bannaanayn aade nebigu udxiyo kama dhigeen laba maxaanku idhaahdaa ayuu ku udxiyaystay oo midna ummadiisa u udxiyeeyey midna aalkiisii iyo isaga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka masaladaasi khilaafkaasa ku jira qolana waa maxaanku idhaahdaa ogoshahay qolana waxay leedahay maye lama ogola xoogaana maslaxa ku jirto oo haddee sogobka iyo waa kala hili macaan yihiin kan kale waa kala hili macaan yihiin waaga hore ma aqan hadda hadda xoola wax hadda dhufaana maba aragba sababtu waxa weeye xoolaha hadda lama dhaqdo si yaro looma dhaqdo waaga hore salaamaca iyo baa la soo goyn jiray iyaga ayaa lagu tumi jiray jirka salaamacada la yidhaahdo haatan u malayn maayo in cid taas yeesha ay jirto haddii la iska daayana waa fiican tahay wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك سؤاشا أفراد شيخ هذه قبضة قبض آب الشيء لمهر حضر والله مسافة يسطر مهر كأخره miyaa loo daynayaa gabadha mise meher cusub ayaa lagu celinayaa
bismillahi raxmaan raxiim arrinka kan gabdhala bixidda ah oo mujtamaca soomaalidu u imtixaanan yahay dhib badan iyo fisaad badan baa ka dhacay hadda maalin dhoweyd oo dhowr beri ka hor ahayd qadiyaa taallay cunug ay isku haystaan saddex reer oo qoro walba ay leedahay ninka annagaa dhallay haweenay afar nin isku haystaan ayaana soo martay oo midba ay leedahay kan waa meersaday buu leeyahay kana waa meersaday buu leeyahay aabbaheeda loo yarasu yidhi waa mid afraad bana waayo carudi jiray fuankumi buusiy marka runtii arrinkaani waa arrin aad iyo aad u dhib badan mujtamaca soomaalida dhib baa ka jirta ansaabtii buu khaldiyey ilaahay markuu ka hadlaya waankixu layaama fankixuuhunna biidni ahlihin walaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahun yacni kulli waxaa loo isnaadahayaa waxa weye haweenka guurkooda iyo awliyadoodii baa loo maarata loo tiirinaya axaadiista saxiixa ah oo ah inaan haweentu aynan haween meherin karin ama nafteeda meherin karin tii nafteeda meherisaa hiya zaaniya waad ogtihiin ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail wax cid inala wadaagta qof bini aadana oo aabbaheed iyo weligeedii joogo oo lasa kaxaysanahayo oo hadhowto si laraba laga yeerahayo dhici karto kii kaxaysa inuu inkiro markii uu isticmaalo waxyaalo badanoo fasaada baa ka dhacda waxaa cajaa'ib ilaha dadka u hadla xuquuqda haweenka oo hadda nafta noo keeno gender balansiga ka hadla wax odhanaya gabdhaada la baxayo meel baa lagaga dhacay ma arkisi ilahay qadarkiis waxa kale waa ka hadlaan laakiin gabar baa lala baxay oo xuquuqdoodii baa lagu tuntay oo haweenka xuquuqdoodii baa la magiciisiyey argaadii halkaas gabdhuhu waa ku dulman yihiin la bixitaanka waxa weeye dhib baa ka soo gaartay ee arrin bannaan oo mashruucana ma aha ee arrinkaasi gabadhaas waa loo mar labaad baa la meherinayaa weligeedii ee insha allah la weydiinayaa ee arrinkaana laga waartoobo wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك سؤال شيخ الشيخ وبناتهاي inay gabadha muslimada ahi qabato shay dowladeed sida wasiir xildhibaan ama ay urarada ururada xuquuqda haweenka ku saciyo xaqa haweenka xuquuqdoodiiba meel looga sunta yidhaahda siyaasadda iyo maamulka ay ku lahaayeen ku saciya وبنان تهي شريعة الإسلام كما صدرنا
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إساقا كون خلقي isaga ayaa lamaanaha ku nool lamaanuhu ma ahan bini aadamka keliyahe wax waliba waa lamaano korontadan haddaan isticmaalayno waa lamaane waa minus iyo balas wey ama zaa'id ama naaqis wax walibana waxay qabanayaan shaqadii alla ugu talagalay ayay qabanayaan ilaahay marka kownka usaa u uumay oo u hagaajiyey dadka dullaanka ku ah oo raba shaqooyinka inay u kala bedelaan waa muctadiin wey waa dad muctadiin oo ku gafahaya ilaahay xikmadii uu abuuray ku gafahaya waxaa dhici karta haddii aniga maanta la yidhaahdo cunug uu yeelo ma yeelan karo waa ilaahay baa saa i qaltay gabadhuna waxaan loogu talagelin ma yeelan karto hiya sunna nolosha saas wey marka markii la leeyahay qof waliba shaqadiisii ha qabsado ama qof waliba inta kaga aadanayd maxaan ku idhaahdaa arrimaha hala wareego macnaheedu maahan liidid ma ahan waa shaqadii oo la qaybsaday oo qofba meel hadda waad aragtay binaada kuma noolaadeen haddaan nina xaabada keenin nina fundi noqon nina biyaha keenin nina dharka keenin nina raashinka keenin الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا تدكوا شقينيا saasaa noloshu macno ku leedahay haddii laakiin la yidhaahdo maya waa inaan hal shaqa wada qabannaa annagoo dhan oo kulligeen aanu xaabo wada keennaa hadda xaabada maxaa lagu karin wax lagu kariya male saa darteed marka ilaahay tawsiica cusub iyo haweenka waxaa loogu talagalay warshad noocaasa weeye waxay qabanayaan waa guriga baa u asal ah waqarna fii buyuutikunna ayaa asal ah carruurtay nuujiyaan waa tijaaraysan karaan beec waa geli karaan wax waa qabsan karaan arrinkaas shareecadu uma diidin xoolo waa yeelan karaan mas-uuliyad taama ay leeyihiin arrinkaas arrin la diiday ma ahan laakiin shaqooyinka inay isdhexgalaan maaha haweenku markay shaqo qabanayso waxaa la ilaalinayaa shaqadaasi inayna xaq dayicin carruurteedii iyo magiciisigeedii waa inaana meeshaas khulwa jirinin waa inaan isdhexgal iyo ayada raggii isdhexgelinin waa inaan xayaageeda iyo sharafteeda wax uga imaanaynin waa inay shaqo munaasib u ah oo ay qaban karto uu yahay arrintaas ayaa shuruud u ah haweenku inay shaqayso masalada wilaayada wilaayada ummadda madaxdeeda xataa raggoo dhan looga ogola rag oo dhan xataa looga ogolaya waxaa loo ogolaya shuruud ayaa xataa ragga laftigoodu ay ku imanayaan maaragtay ninku inuu cadli yahay inuu kan yahay inuu kaa yahay alqawiyu alamiin wilaayada shardigaasaa labadaa shardi bay leedahay alquwatu walamaana bixasabihaa quwadu xasabkeeda waa kala duwanaan kartaa mar cilmi bay noqon kartaa mar waxay noqon kartaa maxaan ku idhaahdaa firfircooni kale oo sida militariga iyo wixii la halmaala arrinkaasi marka haweenku inay noqdaan madax ama wilaayo noqdaan taa looma ogola lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a nebigu waa diiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arrinkaasi qoladaasi ma liibaanin hadday hadda madaxweyne noqoto oo maxaanku idhaahdaa kuwa xataa hadda lagu xulxinahayo oo leh madaxweyne noqonaya inta haween noqotay madaxweyne reer galbeedka intee wey habartii hillary clinton maxay ku dhacday waxay ku dhacday waxa weeye inay haween ahayd bay ku dhacday cod lama siin iyagu waa ogtihiin xataa markay faantay oo tidhi aniga ayaa markii bala dhacdo oo sagaal saacoo habeennimo mashaakil adduunka laga soo sheego yaa ka jawaabi kara oo ay tir aniga weeye waxaana shaqada maalinta markaa ka shaqaysay waa la yaqaanaa odagaagaa la hurdaa ayagaa odhanaya gaaladaa odhanaya ma garata marka ma ahan in la xumaynayo haweenkii shaqada waa la kala leeyahay qolaba shaqadeeda ha qabsato maxaan ku dhaha qoladan gender balansiga oo ayaguna hadda soo baxay waxa weeye haweenka haddii aad diintooda iyo waxuqabadkooda ka shaqaynaysaan ka shaqeeya agoon baa jirta aytaan baa jirta haween laga dhintay baa jirta dad fuqaraa baa jira qoysas aan waxba shidan baa jira idaacada keliya ha ka hadlinin ee dadka waxtara oo harqaanka in la bara haweenka ka shaqeeya in loo suubiyo maxaanku radaa waxay ku masruufsaan carruurtooda yani waxaas ka shaqeeya laakiin maalin walba idaaca ah gender balance iyo nin baa isku dheerarinaya iyo waa wada gaarsiinayna waxaasi wax saxa ma ahan wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم في علمك شيخ شريعة maxay ka qabtaa dumarka midabkooda dooriyey ee iscadeeyey ama xinnihii ay faraha marsan jireen ka tegay oo dawada madoobaysada ah cidiyaha saarta dhaqaaladii ama weysadii wax ma yeelaysaa xinnaha xinna madoobaysada xinnaha la yidhaahdo xinada fada qofkuu leeyahay madaxa mariyo timuhu madow isu bedelayaan xinnahaasi isna sharcigu muxuu ka qabaa
bismillahi raxmaan raxiim waa su-aalo dhowr ah oo isku tegtegay horta haweenka inay xaragoodaan oo isku qurxiyaan raggooda looma diidin waa arrin mashruuca weeye oo la ogol yahay saddex daabit ayaa lagu shardiyaa haweenka marka wax laga xarimayo daabidka koowaad waxa weeye tagyiir khalqi illaah ilaahay khalqigiisa in la bedelo sida washmiga iyo furuucan ay gaaladu ay isku sawiraan innaguna waaga hore ma aqaan haddaad qabada iyo maxaankuad caankeeda ayaa gabdhuhu isku maaragtay isku mudmudi jireen washmi baa la yidhaahdaa lama ogola ilkaha la soofeeyo oo farax la isku yeela iyo lama ogola timahaadkan dadku waa kala timo waaweyn yihiinoo qofka aan timo lahayn inay baru ka qaadato looma ogola arrimahaasoo dhan waa taqyiir khalqillaah waxaan kaloo loo ogolayn inay ragga isku ekaysiiso oo raggu dharkay qaataan ay qaadato lama ogola waxaan kaloo loo ogolayn inay ku tashabuhdo oo isku ekaysiso gaalaad yani waxaa jira joornaallo modeelada haweenku u labistaan ama timaha u jartaan oo ay aad haweenkuna u isticmaalaan intaa mina lama ogola wixii intaa ka soo haray oo tiro badan oo qurux badan oo kalaasiikii oo dhaqan cajaa'ib oo dhaqankaan aqoon jirnay ah sida ilyartii quruxda badnayd iyo diibaalka laga kala jeexan jiray haweenku isticmaali jireen qurux kaliya wey midda kale oo madoobays haweenkaas caddaynaya diyaanada laba darar baa ku jira awalan wax madar caafimaad oo qofku jirkiisii khatar buu gelinayaa midda labaadna hadda taqyiir khalqilaahi weeye oo waxa weeye qofkii qofkan u ekaaday ee anugu ma aqaan waxa loo doortay iscadaynta tan waa yahan daba soomaalidu u dooratay madowgii yusurka ahaay oo maariinka ahaay oo quruxda badnaa miyaan loo sheegin gabdhuhu inuu quruxduru aad u qurux badan yahay wiilasha dhalinyarada ay ha yidhaahdeen kaasaa ka qurux badan caddaanka waana ka qurux badan yahay waana ka qurux badaya aad uga qurux badaya marka arrinkan diyaanadu ma bannaana in la isticmaalo gabdhuhuna waagu hore qurux badnaayeenba oo ayna wax amirsan jirin hadday iska warqabaan iyo haddii ay iska warqabinba in ay waxooda calfadaan oo iimaansadaan ayaa u fiican taas markaa weeye mana bannaana arrinka haddii wixii jurmi uu leeyahay oo biyihii inuu gaaro jirka ay u diidayso hadde salaadii baa arrinkaasi khatari gashay waa inay joojiyaan ama waktiyada aan markaas ayna salaada tukanahayn ay marsadaan hadhowna ay iska tirtiraan laakiin salaadii maanic wax u ah waxaa jira bahalla hadda meel laga keenay maaqaana manaakiir la yidhaahdo oo halkaan haweenku marsadaan oo midabe tiro badan ah waa jiraan madoobadi sidaas waa jirtaa raggii baa kuu soo haray oo tala ka dhacday oo madoobaysa iyaguna marsanaya runtii ayadana looma ogola waxa weeye wajanibu sawaad sawaadkaasi in la marsado ragga looma ogola oo hadda yaa la sirahayaa qofkii hadduu nin weyn yahay timihii waa iska ciradii waa iska ciraduna waa nuur horta ogaada ciradu waa nuur ma garatay in qofkaas shaybka ah oo ku gaboobay islaamnimadana waa fadiilo khaas fadiilo khaasa weeyo oo aad iyo aad u qurux badan marka ilaahay inuu ku cimri siiyey oo masale cibaado kugu maaragtay kugu laray waa ilaahay lagu mahadceliyo weeye in aan maxaanku idhahda dadka qofkay ku yaqaanina waa ku yaqaani qofka kalena haddee hadduu kula noolaado isla waa ogaanaya inaad nin weyn tahay marka intaasaa kugu filan wallahu aclam
su-aasha u dambaysa suaalaheena caawa yaalaymo sheekh waxaad ka warantaa haddii aan awood u leeyahay haddii aan awood u leeyahay munkarka zuulintiisa gacanta ma ku suulin karaa oo wax ma kaga qaban karaa
munkarka zuulintiisu waxay leedahay maraatib ayay leedahay martabada koowaad waxa weeye falyuqayirhu biyadi qofku inuu gacantiisa wax kaga qabto cunugaagii xaaskaagii dadkaad adigu guriga maarti kuu joogay ee meeshaa ka shaqaynaysay dadkii wilaayada aad u haysay oo mucayanka ah haddaad magaalo maayar ka tahay ama magaalo gumaradooro ka tahay ama aad haysatid meel qayba munkarka jira waa inaad zuulisaa gacan baa ku zuulin karta waana wax kuu maaragtay magaciisii haddaad zuulin weydana tadarujkii la ogaa oo ah fa bilisaanihi fa biqalbih ayaad maraysaa mar walbana waxaad fiirinaysaa oo muwaasanaynaysaa munkarka aad zuulinaysid munkar la mida miyaa ka dhalanaya mise mid ka dib badan baa ka dhalanaya arrinkaas xisaabta inaad ku haysid weeye oo faqiih aad tahay oo haddaad maalan aad rabtid qof diqsi sanka ka saara inaad ka cayrisid haddaad dhagax dambe si ala ku dhufatid sankii baa jabay waxba ma keenin marka waxaa la rabaa in aad waxa waxa ka dhalan kara aad garanaysa mar walbaba saas darteed marka manaasibtii shiikhuu xalay ka sheekeeyey waa muctabar ma garatay waxaasi wax munkar ka weyn inuu dhalanayn ama munkar musaawi u ah waa inuuna dhalanayn arrinkaasna arrinta culammadu ka sheekaysay weeye wallahu aclam
جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفي علمك ونفعنا الله ان شاء الله تعالى نودع وسؤالاتي وحنلها